arrintaas anigu kamaan hadlin wax aan ka sheegana ma jirto dad ayaa aan mas-uuliyiin hayn ayaa waxay sameeyeen sawirkayga ayay isticmaaleen dabeedna waraal ayay ku sameeyeen baraha bulshada ay soo dhigeen arrinkaasuna waxa weeye arrin maaragtay aan ilaahay agtiisana ku fiicnayn oo qofta weyn oo been laga sheegayo wuxuusan odhan ama ha fiicnaadeen waxaas ama ha xumaadeene wuxuusan odhanba eyan mataqaanaa laga laga fidinayo waxa weeye oo wax ilaahay mataqaanaa dee dembi weyn oo kabaa'ira weeye marka waxa weeye waxaan anigu ka hadlay oo aan arrimaha ka hadlay ma jiraan waana been abuur waana been saas ayaan saxaafadda iyo idaacadahaba u caddaynaya inay waxaas yihiin dad been been abuur samaynaya
waa garta marka guddoomiya ku-xigeen arrintaasi ma jirtaa ciid aad ku tabaysid inay falka ku kacday
wallaahi anigu ma garanayo dhowr jeer baan arkay way soo noqnoqotay afar shan jeer baan arkay hadda ka hor waan arkay maalin hore iyadoo mataqaanaa khaatume iyo caali khaliif iyo wax laiga sheegaya waa arkayey anigana igamay soo tuuroomin maalmo dhexdaas kale iyagoo iyagoo qolo kale haddana si wanaagsan ula hadlaya waa arkayey waxaana waa qaar si ula hadlaya waa arkayey qaar mataqaanaa marka aniga ma aniga maaha ninkaas baraha bulshada wax ku qoray waxaana ku hadlay magacaygana ninkaa qaatay iyo sawirkayga waa been abuur kabaa'ira weeye wax ka jiraan ma jiraan waa gartay laakiin ma dhici kartaa dad adiga aad kugu dhow oo laga yaabo madal aad kaga hadlaysa arrimahan oo kale in hadalkaasi ay warbaahinta siiyeen
ma ma jirto wax allaale wax arrinkaa ay ka jiraan cidaan kala sheekaystay iyo cidaan ka waracayay iyo midna ma jirto ciddii doonaysa inaan anigu waxaa ka hadlo ee warbaahina diyadoo runaa ha yimaadeen ha iga wareysteen ha yidhahdeen maxaa waxaa ka jira maxaa waxaa ka jira waxa weeye dee waa wa wa waa ka hadlaya laakiin waxaana ogeynba in la keeno oo la soo dhigo dawame subxaan allah ma waxaynu arki jirnay maaha in qof qof iska dhigo oo wuxuusan dee xagu aakhira tegaya adduunka hataas isdhahdo oo qof guri uusan lahayn u dhaxayo kale weeye oo mataqaanaa wa wax sameeye weye marka waxa weeye qofkaas waxa weeye soo islaamnimada xitaa waa ka fog yahay ku noqo qofka alla ku noqo miyaan miyaan la odhanaya ku noqo waxa weeye waa qof dee islaamnimadii ka fogaaday weeye oo ilaahay agtiisa ka fogaaday waxaana anigu ku hadlin qofka sawirkayga magacayga u isticmaalay yani waa waxaanaan akhiratuna aanan saamaxaynin hadduu wax waxaan iga sheegay oo aniga iska dhigayo iyo hadduu waxna aniga waan iska dhigaya labadaba iyo hadduu waxaa dadku jecel yahay ku hadlayaba waxa weya waxaan anigu iga soo baxay maaha waa been abuur weeye waa garta marka guddoomiye arrintan sidee kugu soo gaartay in facebooka lagu qoray magacaagii lasoo qoray qoraal dheer oo kaga hadlaysay arrimaha xilligan ka taaga puntland
wallahi waxay gu soo gaaray dad baa soo wacay aniguna waan arkay ugu dambe waan ku arkay mataqaanaa mataqaanaa internetka facebookada waan ku arkay dad badan oo saaxiibada dibadda hataa maraykan hataa meel walba waa laga soo wacay dad fara badanoo mataqaanaa aan asxaabnahay waa lasoo wacay anna waan arkay waan akriyey waan maantana waan ka jawaabay oo idaacadaha waan isugu yeedho waan ka hadlay